alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo saddexaad min suurati alancaam qaala allahu tacaala walahu maa sakana fi lleyli waannahaari wahuwa asamiicu alcaliim qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walahu ilaahay waxa u ahaaday oo keliya isaga laa likayrihi bay ka dhigan tahay cid kale uma ahaane walahu isaga un waxa u ahaaday maabaa u ahaaday maagaasoo sakana xasila fi lleyli hameenka dhexdiisa iyo wanahaari maalinka dhexdiisa ilaahay buu u ahaaday wax allaale wixii sakana sakanadaa sakana ay xalla wastaqara wixii sugnaada ee xasila fi lleyli wanahaari hameenkii iyo maalinkii dhexdiisa maa sakanadaas sakanadaas mina suknaa in laga keenay oo bimacna alxuluul walistiqraar ah wax allaale wixii meel ku sugnaada ilaahay buu u ahaaday hameen iyo maalinba ama maahee ilaahay waxa u ahaaday walahu maa sakana wixii xasila wataxaraka bay markaa ka dhigan tahay wax allaale wixii xasila iyo wixii dhaqdhaqaaqaba ilaahay buu u ahaada oo markaasna sakanadaani waa min asukuuni oo did alxaraka dhaqdhaqaaqa tii ka soo horjeeday oo dhaqdhaqaaq la'aanta ah marka makhluuqaadka dhammaan ilaahay baa iskale weeyaan waxaa la leeyahay maxaa loo khasisay sukuunka sheegitaanka loogu khasisay oo dhaqdhaqaaqii looga khasisay ibnulcarabi wuxuu leeyahay saddex wej buu sheegay sukuunka iyo xasiloonidu iyo xasiliddu iyadaa ka caamsan dhaqdhaqaaqa maxaa yeelay inta shay dhaqdhaqaaqda iyo inta shay aan dhaqdhaqaaqin waxaa badan inta aan dhaqdhaqaaqin makhluuqaadka la abuuray waxaan dhaqdhaqaaqa iyo waxaan dhaqdhaqaaqin waxaa badan waxaan dhaqdhaqaaqin taa waa wejka koowaad midka labaad kullu mutaxarik wax kasta oo dhaqdhaqaaqa qad yaskun waxaa la arkaa inuu xasilo cid kastaoo dhaqdhaqaaqda inay un xasisho oo dhaqdhaqaaqii joojiso laakiin wax kasta oo xasiloon oo aan dhaqdhaqaaqin wax kastaoo aan dhaqdhaqaaqin oo iska saakin oo iska xasiloon hadhow ma dhaqdhaqaaqo ashyaadaas tiraday ka badato makhluuqa ilaahay ah oo aan dhaqdhaqaaqin iyagu hadhow ma dhaqdhaqaaqayaan laakiin waxaan dhaqdhaqaaqaya mar bay xasilayaan oo dhaqdhaqaaqa joojinayaan wejka saddexaad waxa weeye aayadda idmaar baa ku jiro walahu ilaahay waxa u ahaaday maa sakana wixii xasila iyo wataxaraka wamaa taxaraka bay ka dhiganta wax dhaqdhaqaaqa iyo wax xasilaba ilaah baa iska leh oo aayaddu waxay la mid tahay aayaddii ahayd saraabiila taqiikum lxarra saraabiil idinka ilaalinaysa kulaylka walbarda baa meesha qadaran moogta alxarra walbarda marka waa min baab aliktifaa wax la yidhaahdo walbardadii waa laga kaaftoomay waa la iska garanaya tanna waxa weeye walahu maa sakana wixii xasila ilaahay buu u ahaado maxaa ku jira meesha wixii dhaqdhaqaaqana ilaah buu u ahaado wixii o dhan ilaah baa iskale weeyaan ibnu jariir adabari wuxuu leeyahay kullu maa dalacat calayhi shamsu wax kasta oo qoraxdu u soo dhalato waqarabat qoraxdu u dhacdo waa min saakini lleyli wanahaari waa wax hameenka ama maalinkii saakinkooda ka mid a markaa waxay ka dhigan tahay jamiicu maa xasala fi lardi wax allaale wixii dhulka jooga oo dawaab iyo xayawaanaad iyo shimbiro iyo wax kala ah bad iyo biri ilaahay baa iska leh milkun lilaah laa liqayrih ilaahay bay waxaasoo dhan milku u yihiin aad bay aayaddu macnaha u macnayaal badan tahay iyadaa keliyaan laga bixi karayne intaa kaga kaaftoon walahu maa sakana ilaahay waxa u ahaaday maa sakana fi leyli wanahaari wahuwa ilaahay asamiicu ilaahay weeyaan alle maqal badan weeye aqwaasha addoommada ilaaha maqlo weeye alcaliimu ilaahay midka caliimkaada ku ogaalka badan weeye axwaashooda qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam akayra allaahi ma ilaahay kayrkiis baan attakhidu ka yeelanayaa weliyan weli mid ah oo macbuudoo la caabudo istifhaamku waa tawbiiq iyo canaan weeye qul waxaa dhahdaa hayra allaahi ma ilaahay kayrkiis baan attakhidu ka yeelanayaa weliyan weli aan ka yeelanayaa taas mayaa macnaha ma dhacayso wey allihii faadiri samaawaati samaawaadka abuuray waalardi ardooyinkana abuuray faadir bimacnaa khaaliq bimacnaa mubtadic mubtadicihima allihii dhambashay ee bilowday calaa hayri mihaalin saabiq tusaale iyo sambal iyo sawir horreeyey oo looga dayday la'aanteed baa ilaahay koonkan iska abuura bini aadamkan kale oo wax dhisa ama wax sameeya sambal bay arkayaan waxbaa u muuqanaya naqshad bay helayaan naqshadiibay wixii ku injineerinayaan oo ku keenayaan naqshadaan raaca ii keenba ku leeyahy ma fahant kuwaa diyaaradaha sameeya makhluuqa ilaahay qaybo ka mid intay arkeen sida shimbirahoo kale bay hindiseen waxbay la arkayaa wixii baa markaas wax laga matelaya wa huwa ilaahayna yudcimu waa midka wax quudiya oo wax arsaaqa walaa yudcamu isagana lama quudiyo lama arsaaqo arraasiq ibnu kasiirku wuxuu leeyahay huwa araasiqu likhalqih ilaahay waa midka khalqigiisa arsaaqa yaa isagoo isagoo aan u baahnayn qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam ilaa min baabi talqiin suuradda waa inagii usluubyada ka hadlaysa qulshaasaa aada ugu badanoo waxbaa laysku laqinayaa talqiin usluubu talqiin qul waxaa dhahdaa innii aniga umirtu waxaa lay amray anoo nebi moxamedah an akuuna inaan ahaado awala man axadkan ugu horeeya axadkaasoo aslama hogaansamay wa huwa ilaahay yudcimu waa mid wax quudiya oo wax arsaaqa walaa yudcamu isagana lama quudiyo lama arsaaqo macnaha weeyaan qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam innii aniga umirtu waxaa lay amray an akuuna inaan ahaado awala man aslama mid islaama bimacnaa hogaansama kan u horeeya inaan ahaado oo macnaha ummaddan ah ummaddan kan u horeeya awalu man aslam taa waa layidhi ama maahee weligeedba intii ilaahay u hoggaansantay kan ugu hoggaansinimada wanaagsan ugu toosnaanta badan yaa ugu islaamnimo ku xoog badan inaan ahaado waa nebi maxamed xagga zamanka maaha xagga zamanka intaasoo ambiyo iyo rusul iyo ummado muslimiin badan leh baa soo maray marka qofkii isagoo dhexda ku jira baa waxaa la dhihi karaa qofkaasi isagaa awal ah waaxid raqam waaxid isagaa lambarka koowaad ah dadka hadda meelahaas iyo cayaaro iyo waxaas waxaa laga yaabaa qofka u shisheeya iyo midka u dambeeya midaan ahayn oo dhexdaba ku jira in la yidhaahdo qofkaasaa lambarkow ah mid gadaalkeen lambarkow kaasa ah haddii la doono dhabarkaa looga qoraya waxa weeyaan awalu man aslam inta hogaansantay yaa kan ugu horeeya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inta ilaahay u hogaansantay kan ugu horeeya wey horrayntu maaha kan ugu horyimid weeye maaha haa kan ugu hoggaannimada toosnaanta badan yaa kaa weeyaan walaa takuunanna waqiila lii bay ka dhiganta waxaa la ii yidhi walaa takuunanna hana ka mid noqonin min almushrikiina kuwa mushrikiintaana ha ka mid noqonin saasna waa la ii yidhi ama waxa weeyaan waxaa lay amray inaanan ka mid ahaanin kuwa mushrikiinta ah waxay ka dhigan taha umirtu bilislaam islaamnimaa lay amray wa nuhiitu can ishirki gaalnimana waa layga nahiyey waa la ii diiday qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam innii anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu haddaan caasiyo rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkiis baan ka cabsanayaa yoomkaasoo cadiimin weyn cadaaba yowmin cadiim haddaan ilaahay caasiyo qof kastoo cisyaanka iska ilaali nebi maxamed baa saas leh sidaa dheh baa layidhi haddaan ilaahay caasiyo waxaan ka cabsanayaa cadaaba yawmin cadiim waa yowm alqiyaama maalin weyn oo imaan doona maalinkaas cadaabkiisa ayaan ka yaabayaa man qofkii yusraf laga sarfiyo laga iilo canhu xaggiisa yowmaydin maalinkaa isagaa qofkii cadaabka laga iilo faqad xaqiiqe raximahu ilaahay waa u naxariistay allah maalinkaa qofkii cadaabka laga ilaaliyo ilaa waa maalin dadku awood ma leh meel baa la tuban yahe oo la dhooban yahay qof kastaaba camalkiisibuu macnaha dhaqaaqaya maalinkaa qofkii cadaabka jahannamo oo soo xarga goosanaysa maalinkaa qofkii cadaabka laga sarfiyo la yidhaahdo qofkaan quudan maysid shaqo kuma lihid faqad xaqiiqe raximahu ilaahay waa u raxmaday qofka cadaabka laga ila ilah cadaabka naga il ilah naga badbaadi wadalika midkaasina alfawzu waa liibaan baa ilaahay leeyahay almubiin oo iska muuqda maalintaa qofkii cadaab ka badbaada liibaanta iska muuqata wey waa guusha weyn weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain yamsaska allaahu ilaahay haddou kugu taabto bidurin dhibaato haddou kugu taabto nabiyullaahi maxamedow calayhi asalaatu wasalaam hadday dhibaata kugu dhacdo iyo qof kastaba falaa kaashifa mid faydi karaay yaa falaa kaashifa lahu durkaas ee dhibtaa mid faydi karaayo ma ahaanin ilaa huwa isaga mooyaane ilaa hu ilaa huwa isaga mooyaane dhibaatow dhaco waa faqri waa xanuun waa wax kale falaa raafica walaa saarif mid kor qaadi kara yaa wax roob keeni kala ma jiraan ilaa huwa isaga mooyaane xanuunada iyo wixii dhacay kii u dambeeyaba ka soo qaba karoonayaashii iyo kuwii la midka ahaa wax qaadi kara ma jiraan koonkoo dhan meel qaraabo hal mar noqonaya ilaa ilaahay inuu qaado mooyaane ilaa huwa isaga mooyaane xanuun hadduu dhaco abaar hadday dhacdo mushkilo kale hadday dhacdo yaa ilaa huwa isaga mooyaane cid kaloo qaadi kardha ma jiro ciddii tabar sheegatayna tabarteeda waa la tus xoogaa yaroo hargaba ama xanuun yar oo iska fududaan jiray baa lagu cajsigeliyey oo cid wax ka qabatay cid dhahda waanu garanaynaa la waayey wain yamsaska ilaahay haddou kugu taabto bikhayrin khayr haddou kugu taabto khayr ilaahay kugu asiibo caafimaad iyo nicmu iyo khayr hanuunsanaan iyo cilmi daa cid celinka dha waxay ka dhigan tahay falaa raadda lah cid celinka dha cid ilaahay nicmo la damcay cid ka hor istaagi ka dhaa ma jiro wahuwa ilaahay calaa kulli shayin shay dhammaantiis qadiirun ilaahay mid kara weey waa wixii dee qudradu waxyaalahay ku tacalluqdaaye wixii aan qudradu ku tacalluqin meeshaba la keeni maayo ilaa xaggaa iyo caqaa'idkaa lagu bartaa moogta ilaahay wixii uu subxaana wa tacaala khayru ku siiya cidi kaama qaadi kadho qofkii mulki iyo boqortooyo iyo madaxnimo lala doono waxaa lagu kala tartamayo oo laisku nacay ciddii ilaahay la doono cid ka qaadi kadhaa ma jiro ciddii aan lala dooninna cid siinka dhaa ma jiro fa huwa ilaahay calaa kulli shayin shay dhammaanta qadiiru ilaahay mid qadiir ku ah weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahuwa ilaahay alqaahiru alla qaahira weeye ilaahay alqaahir weeye mubtadaun maca khabari wahuwa ilaahay alqaahiru weeye fowqa cibaadihi weeye khabarun bacda khabar fowqa cibaadihi weeye waxay ka dhigantaha wahuwa ilaahay fowqa cibaadihi addoommadiisa dushooda weeye ya fowqiyadaas ilaahay baa og ilaahay baa ku cilmi leh inagu ma gaari karno ma garan karno taa waa macne culimmada islaamku in badan ay mareenoo ilaahay waxa weeyaan fowqa cibaadihi weeye isaga u laa'iq ah subxaanahu wa tacaala u laa'iqah waxaa kaloo culimmada in kale oo ka mid a ku fasireen oo xataa salafkii qayb ka mida ka mid yihiin oo ibnujariir adabari oo shaykhulmufasiriin ah mufasiriinta shaykhoodii oo salafkiina ka mid oo qarnigii saddexaad ah tafsiirka weynu ibnujariir adabariga leh fowqa cibaadihi in la ta'wiiliyo oo ilaahay fowqahu alqaahiru weeyaan bimacnaa alqaalib allaha qaalibkaa wey maamulaya wey fowqa cibaadihi so lama dhaho waxaanoo dhan hebel baa kor ka maamulaya waxaan socda iyo waxaanoo dhan laysku hayso hebel baa xagga u fadhiya ku leeyihin kor ka maamulaya oo xagga meela u jooga ya oo u qarsoon macaas macnaha waa iska tusaale taas ilaahay marka laga hadlayo waxa weeyaan khalqigoo dhan ilaahay midka maamulaya wey isagana haddaan madhidna labada wadaba culamaaulaam culamaa lmuslimiin ayaa maray wa huwa ilaahayna alxakiimu ilaahay alla xakiima weeyaan alkhabiiru ilaahay allah hoosu og wey addoommadiisa subxaana wa tacaala halkaasaa taasna la dhigay qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam ayu shayin shaykiiseebaa akbar ugu weynan badan akbar ugu weyn ugu weynan badan shahaadatan min jihati shahaado tabyiis weeyaan shahaado ahaan marag fur ahaan yaa ugu markhaanti weyn ka gaaro adiguba ka jawaaba qul waxaa dhahdaa nabi allow allahu ilaahay baa macnaha ugu weynan badan wax la mara gashado wax mara kaca wax shaahid noqdo markhaanti kaca ilahay baa ugu weynan badan maxaa lagu leeyahy hadde ayu shayin akbaru shahaada you noqday allah oo ilahay shay waa lagu idlaaqi karaa markaas samilaaha shay-an la kalashya shay oo shayadaan la mida haddaan looga jeedin ayu shayin baa layidhi shaykiisaba akbaru shahaada maxaa looga jawaabay allah qul waxaa dhahdaa allah dheh waka aayadda waxaa la yidhi sababu nuzuulkeedu wuxuu ahaa odayaal reer makaada baa nebiga waxay ku dhaheen calayhi salaatu wasalaam uma jeedno qof kuu rumaynaya cid kuu rumaynaysa waxa aad sheeganayso inaad rasuul tahay cidkii u markhaantiya ma hayno xaggaada waxaannu wax ka weydiinnay iyo xogtaada yahuud waxaan kaloo xogtaada wax ka weydiinnay nasaara labadii qoloo kutubta iyo diinta taqaanay labaduba waxay noo sheegeen inaysan wax wax macluumaada inaysan kaa hayn kitaabtan kuma haynay dhaheen xogtiisa ma hayno tilmaantiisa ma hayno waka maadaama dadkii aqoonta iyo diinaha loo soo dejiyey saa dhaheen fa arinaa indhaha noo saar man yashhadu laka cid kuu markhaanti kacda annaka rasuulun inaad nebi tahay kamaa tascumu saa sheeganaysa inaad nebi tahay sheegashadaada inay run tahay markhaanti baan u baahanna ilaahay aaduu soo dejiye waxaa ku dhahdaa ayu shayin akbaru shahaada qul ayu shayin akbaru shahaada ya yaa ugu markhaanti weyn cid marag loo qabsado qul waxaa dhahdaa isla markiiba adugu allah ilaahay baa ugu weynan badan weeyaan subxaana wa tacaala ilaahay baa aniga ii markhaanti kacaya risaalada nubuwada wa kafaa bishahaadati illaahi bishahaadati illaahi lii shahaada ilaahay shahaadadiisaana shahaada ahaan yaa aniga iigu filan waxaa kaloo dhahdaa wuuxiya ilaya qul waxaa dhahdaa allah shahiidun huwa ilaahay dheh shahiidun waa mid shahiido marag iyo markhaanti ah baynii aniga iyo wa baynakum idinka dhexdiinna aniga iyo idinka ilaahay baana kala saaraya wauxiya waxaa la ii waxyooday ilaya aniga waxaa la ii waxyooday haadaa kan alqur'aanu ee qur'aanka kariimkaah qur-aanka sharafta ilahay baana ku manays waa laisku daaweynaya waa la akrinaya waa la fasiraya waa lagu camalfalaya waa laisku xukumaya bal hadda u fiirso waa kitaabun mubaarakun waa kitaab ilaahay barakeeyey qofka ka qaday oo aan baran dhegaysan cilmigiis iyo ilaahay u soo deji aan madaxba kor ugu qaadin kaasaa khasaare qaba haddaba u fiirso wauxiy waxaa leey wax ka fiican hadday jiraan nabigaa la siin lahaa nebi maxamed isagaa la siiyey calayhi salaatu wasalaam ambiyadii hore wixii loo soo dejiyey iyo waxyigii markay iyagu tageen mucjizadiina waa la tagtay laakiin nabigeennu calayhi salaatu salaam isagoo dhintay oo tegey mucjiza alkhaalida baa layidhaha mucjizada joogtada waaraysa inta koonku jiro waa qur-aanka kariimka wax bedeli kara maleh wax wax ku dari kara maleh wax wax ka dhimi kara maleh sharafteennuuna isagii ku jidha wauxiya ilaya waxaa la ii waxyooday haada kan alqur'aanu ee qur-aankaa liundirakum inaan idinku digo bihi qur-aanka kariimka digniin inaan idin siiyo ya qur-aankaanaa la iin waxyooday reer makow koonkoo dhanow inaan idiin digo wey qur-aanka idinku digo waman aan u digo balaqa qur-aanku gaaray waman balaa waa ma waman qof undirakum idinka iyo waman balaa qofku gaaro qur-aanku waxaaba lagu leeyahay qof kasta oo qur-aanka kariimka uu gaaro nebigaba yuusan arage calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa waxa soo gaaray waxaa la soo gaarsiiye xaqi waa la soo gaarsiiye waman balaga cid allaale cidduu gaaro qofkii qur-aanku gaaro nebigu waa soo gaaray waa loo soo diray wey qur-aankii baa u yimid wey qur-aankii nebiga lala soo diray baa soo gaaray wey taasi wata waman balaga laakiin gaariddaas waxaa la rabaa gaarid oo sidii diinku ahaa islaamnimadu ahayd waa in dadka loo gaarsiiya haddii si suura xun ama muuqaal xun oo diinta laga been sheegayo ama muuqaal iyo waxaysan ogolayn dad ku dhaqmayo muslimiin sheeganaya ay dad islaamnimada u gaarsiiyaan oo dadkaasina kaba sii cararaan oo dhahaan haddii diinta islaamku sidaan tahay annagu shaqaba kuma lihin qolaan waxba gaarin baa laga soo qaadaya kuwaas sababtaa sidii saxda ahayd wax looma gaarsiin looguma sheegin qolo suuro xumaynaysa ama muuqaal xumaynaysa baa macnaha war u sheegtay weeyaan waxaa kaloo waman balaqa layidhi liyundirakum uuxiya ilaya haada alqur'aanu liyundirakum bih anigu inaan isaga idinku digo wamanna uu ku digo waman wamanna uu ku digo qur-aanka balaqa qur-aanku uu soo gaaray oo cid kasta oo culimmadii iyo dadka aqoonta lahaydna qur-aankiiba iyaguna dadkii gaarsiinaya waman balaqa iyo ciddii qur-aanku soo gaaray ya iyana inay ku digaan oo innagiina maxaa lana ka rabaa inaan qur-aankii dadka gaarsiino wey a inakum idinku latashhaduuna ma waxaad hadda ka marag furaysaan oo qiraysaan latashhaduuna waa istifhaam tawbiiqi ah waxa weeyaan kuwiinaan gaaladaayo ma waxaa latashhaduuna ma waxaa hadda qiraysaan anna maca allahi ilaahay miciisa inay ahaadeen aalihatan ilaahyo ukhraa kale hadda ma saasaa aaminsan tihiin hadda ma saasaa qiraysaan waa tawbiiq war ma waxaasa aaminsantihin qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam laa ashhadu anigu arrinkaa ma qiraayo arrinkaas anigu ka markhaanti kici maayo arrinkaas anigu ma aaminsani qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi muxamedow usluubu talqiin hadde wixii allaale waxaa qul ku aragtay suuraddan usluub weyn way ka hadasho wey qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi muxamedow inamaa huwa ilaahay ilaahun ilaah weeye ilaahaasoo waaxidun oo keliya saanigu waxa weeye innamaa huwa ilaahun waaxid ilaahay waa waaxid weeyaan fardun samad wey wainanii aniguna barii'un beri baan ka ahay mimaa kii xaggii tushrikuuna aad sharig yeelaysaan oo aad macnaha ilaahnimo siinaysaan oo ilaahay aad garab gelinaysaan taasna anigu beri baan ka ahay aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka kariimkaa qur-aanka kuwaan kitaabka maxaa looga jeedaa aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay horay baa kitaab loogu soo dejiyey yahuud iyo nasaara yacrifuunahu nebi muxamed way garanayaan hu oo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam kamaa sidii yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda say u yaqaanaan wiilashooda say u garanayaan ina hebel iyo in hebelsaysa iskugu darmayn bay waxay u garanayaan nebigii kitaabkooda lagu sheegay nebigan inuu yahay tilmaamihiina inuu wato xilligiina inuu ku soo baxay khayru khalqillaahi inuu yahay calayhi salaatu wasalaam aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka kuwaanu siinay yacrifuunahu nebi moxamed way garanayaan shaki kagama jiro kamaa sida yacrifuuna abnaahum wiilashoodaba ay u garanayaan waa innaga hadda baqrana kusoo marnay waxa weeyaan ragga qaar ay dhaheen wiilkayga maba hube laakiin nebiga waa hubaa inuu nebi maxamedkii naloo sheegay imaanayey uu yahay sababtaa wiilkan hooyadiis hadday xataa meel kale kala timid xaqiiqadaa ma gaari kara aabbuhu laakiin nebi maxamed isaga shakiba igama jirabayo aladiina kuwa khasiruu khasaareen anfusahum naftooda u khasaareen fahum iyagu laa yuuminuuna ma rumaynayaan mubtadaun maca khabari aladiina kuwa khasiruu khasaareeyey anfusahum bimacnaa u khasaareen naftoodii raasumaalkii baa ka dhuma qofka naftiisaba hadduu u khasaaray waxba uma badbaadin fahum iyagu laa yuuminuuna ma rumaynayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badan ma jidheh miman duulka iftaraa iftirooday cala allaahi ilaahay dushiisa kadiban been ku iftirooday oo amase miman yaa ka dulmi badan kadaba beeniyey biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa beeniyey qof ilaahay aayaadkiisa beeniyey waryaa ka dulmi badan qof ilaahay been ku iftirooday allihii weynaayo waaxidka ahayoo abuuray isaga wax beena dusha ka saaray bal axadkaasna yaa ka dulmi badan istifhaamku inkaari weeyaan bimacna nafyi ah laa axadda wey cid ka dulmi badan kaama jidho wey labaduba waa khatar weeyaan waxaa la tilmaamay labadooda mid kasta qofka ku filan waxa owda loo keenay ow kadaba biaayaati hadduu midka hore noqdo miman iftaraa cala allahi kadiban taasaa dembi ugu filan hadduu kan damba noqdo ow kadaba biaayaatihina iyadaa ugu filan mid kasta keligiis buu wuxuu u yahay dembi weyn taasna halkaasaa la dhigay ee haddaba ka waran baa li qofkii labadiiba isku daray yaa iftaraa cala allahi kadiban qofka noqday wakadaba biaayaatihina noqday ilaahay aayaadkiisana beeniyey labadaas bay gaaladu marka isku dareen weey innahu shaaniya laa yuflixu ma liibaanaan aldaalimuuna kuwa daalimiintaa ma liibaanaan baa ilaahay meel bay ku qoranta waa kelimad waa sidaa wey waa waa kunoqo dambe ma leh laa yuflixu aalimuun cid aalimiin ah qofku hadduu aalim yahay dulmifalow hadduu yahay ma guulaysto ma liibaano maalmahan hadduu xoogaa orordo ororodkaan ha fiirinin takrifalkaan awoodeed dulmigaan waxaan ha fiirinin innahu shaaniya laa yuflixu maliibaano maliibaanan aaalimuuna kuwa aalimiintahay darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab